barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimca oo afariyo labaatan ay tahay bisha may sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona jamaal axmed cusbaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oon toddobaadkan ku eegi doonno qaabka ay soomaalida hore uga faa'iidaysan jireen xilliyada roobka kugu maalintiibu wacdarhii sanginaayo hilaaca iyo onkurdiya dagaalama laakise dayrtu way soo guddaayeen dayrtu waa soo guddaa reeruu habeenkii iska yaalla oo toogi iska jira bay ku baraaxsataa waxaana suuragala inay xoolaha laba tagtaba dayrtu way soo gudayr way soo guddaa bay soomaalida ku mahmaadaan waxaa sidoo kale ka maqnaan doonin barnaamijka inta aan ku guda jirno qasaaqidkii ramadaanka ee aan idinkugu talagalnay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay inay xafiiska ka tegayso kadib markii ay saddex jeer ku fashilantay in xubnaha baarlamaanka dalkeeda ay ku qanciso qorshaha ka bixidda midooda yurub may iyadoo ay linis ka celinayso ayaa waxa ay tiri waxaa hadda ii cad in danta dalka ay tahay in ra-iisul wasaare cusub uu hogaamiyo dadaalkan waxay may sidoo kale sheegtay inay bannayn doonto xilalka guddoomiyaha xisbiga muxaafidka midnimada toddobada bisha juun hanaanka doorashada hogaamiyaha cusub ee xisbiga oo kadib noqon doona ra-iisul wasaaraha ayaa bilaabi doona toddobaadka xigta ee toddobada juun hadal ay jeedisay iyadoo oo taagan dibadda aqalka ra-iisul wasaaraha ee downing street ayaa may waxa ay sheegtay in weligeeda ay ka shalayn doonto inaysan awoodin inay heshiiska kabixitaanka ingiriiska ee midooda yurub ay guul ka gaarto isxsilaada may ayaa bilaabi doonta loolan xoogan oo loo geli doono cidda ka bedelaysa xilka ra-iisul wasaaraha ingiriiska si hayaha wasaaradda arrimaha gaashaandhigga dalka maraykanka batrick shanahan ayaa waxa uu dafiray warar sheegaya in inta u dhexeyso shan kun ilaa iyo toban kun oo askari oo maraykan ah loo diri doono bariga dhexe si ay uga difaacaan wax loogu yeeray khatar kaga imaan karta iiraan oo wakhtigan muuqata wax jira ma aha in toban kun ilaa iyo shan kun ay jirto mana ahan hadal saxa ayuu yiri asagoo la hadlayay wariyaasha islamarkaasina ka jawaabaya warar ay qortay wakaalada wararka ee royters oo sheegay in bentigoonka uu quudareynayo inuu diro ilaa iyo shan kun oo ciidamo difaac ah oo gobolka la geeyo ayadoo sidaasi si lamida wakaalada wararka ee a p na ay sheegtay in ku dhowaad toban kun la geen doono halkaasi wariyaasha v o eda ayaa iyaguna waxa ay wariyeen in shanahan siihayaha wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiil kale oo milatari oo sare oo uu ku jiro taliyaha howlgalka ciidamada isku dhafka generaal joseph duncon in ay sii siin doonaan dhowr arrimood oo uu kala dooran doono madaxweynaha khamiista si looga jawaabo xaaladda cabsida leh ee bariga dhexe ee sii kordhaysa kuwaasoo ay ku jiri karta ayaa la yiri in la diro ciidamo gurmad ah oo deg dego gobolka aada
door wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad markan kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka gadaal asxaanood waxaa ka soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa marti noogu a caaqil cabdirasaaq axmed cilmi ardoofo oo ka mida odayaasha dhaqanka ee gobolka sool waxaan ku eegi doonaa sidai dadkii hore ee soomaaliyeed ay ugu diyaargaroobi jireen marka la gala xili roobaadka waxyaabaha la soo darso oo ay ka mid tahay hayaanka iyo sida qoysaskooda ay uga ilaalin jireen goobaha dooxooyinka iyo dhibaatooyinka lasoo dirsaa bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan idin salaamayaa xilli roobaadku cabdikariinow sidiisa waa laba qaybood oo waaweyn iyo qaybo yaryar labada qaybood oo waaweyn waxaa la kala yidhaahdaa gu iyo dayr marka labadoodana waxaa sii weyn guuga runtii guugu markaan guuga ku hormaro guugu wuxuu leeyahay kaliil kaliil baa bilaabata marka kaliishaasu bilaabato dadku welwel fara badan baa ku dhaca roobkay u diyaargaroobaan cirkaa la hilaadiyaa wax la hilaad la yidhaahaa jirta waxa markaa cirku daruurta uu keeno oo cuuro cuureeyo oo tiix keeno dadku markaa waxaa jira togag sida dee deegaanka soomaalida lagu yaqaano togag baa jira togaga jiilaalkiibaa laysku dhaabaayo xoogaa cawsa laga galaa jiilaalkii markaa markaa cirku cuuro cuureeyo waxaa laga baxaa toga oo waxaa looga baxaa meelaha gawaanka sare arartaa la yahda arartaa loo baxaa ninka odayga ah iska habcaahee waasadaana waaba isaga daayaa markaa waxaa da-a roob roob baa da-a roobkaasu laba qodobba wuu sameeyaa todob baa dhaca roob todob la yidhaahaa da-a kala jaban baa dhacda oo markii roobkii doo todobkii baa da-aya waa laysu guurguuraya misena cirkii wuxuu ku dhufanayaa diraaca dambe baa hoga lagu jirayaa iyo kala jaban hayaan hayaan laysu guurayaa naqyow yaryar weecaan haddii ilaahay kuu runaya meel saaca yar leh xoolihii baa dibu biya qabanaya marka xooluhu dibu biy coolasha baa dib loogu noqonaya badanaa xilligaa xaqad baa la yidhaahdaa way ku adkaataa reer guuraaga noloshoo dhan baa ku adkaata biyaha ku adkaada xoolihii baa jilcooo waxay waayaan naq ku filan markaasaa guga weynidaa marka dee markaana xiidadu la baxaayo dunkao dhan baa iska barwaaqa noqdaa gugu badanaa saasuu badan yahay bal ka warra dayrta iyo roobkeeda iyo siday u daado dayrtu xagaagay ka dambaysaayoo iyadu habeenkiibay soo guuraysaay gugu maalintiibuu wacdarhii sadhigaayo hilaaca iyo onkudiya dagaalama laakiinse dayrtu way soo gudaayen dayrtu waa soo gudaa reeruhu habeenkii iska yaalla oo toogi iska jira bay ku baraahsataa waxaana suuragala inay xoolaha laba tagtaba dayrtu way soo gudayr way soo gudaa bay soomaalida kuma hamaadaan dayrtu iyadu badanaa haqad badan ma yeelato wayse soo raacdaa markaba marka dambe oo ay gamashido oo xooluhu dhergaanoo barwaaqoobaanoo ay biyo qabtaanna marmar baa waxaa daa roob layaa xays oo bil kadib markii jilaalkii la galo buu bil kadib daa kaasuna barwaaqu noqdaayoo xays baa isna la yidhahda iyana dayr iyo dayryaro iyo baa la yidhahdaa deegaamada qaybna waa ka daaqayb qaybta xaysku iyo dayryaradu ka dada waxaa u badan gobolada dhexe waxaa jira xilliga roobka siyaabo fara badan bay dadkii hore ee soomaaliyeed ugu diyaargaroobi jireen oo ay ka mid tahay inay duunyada ilaaliyaan inay dadka ilaaliyaan iyo dadka hadda jooga marka laga hadlayo bal dhaqamadaasi bal nooga war
aad iyo aad bay u kala fog yihiin raggii hore waxay ahayn rag diyaargarow leh xilliga roobku daaya xoolude diraacbay soo mareen xagaabay soo mareen way jilcsan yihiin aad bay xooluhu jilcsan yihiin roobkana ma xamili karaan marka waa markay yidhaahdaan marka roobku ku bato ayaa alla waraaraha alla waraaraha alla waraaraha alla waraaraha waxay ka wadaan ararta intay ka faydaan alla waraaraha iyo awra daaqeynta awrta waxay gaadhaa adugu laba kilomitr meelaha marka saasay bay ohan jireenoo xoolahay jirin jireen adhiga habeenkaas ninku kama dhex bixi jirin roobku hayo kii caaca buu soo xarayn jiray oo caaca waxa layaha neefku markuu caaco dhallinyarada kole haddana aad u garan maysa caacaasi laakiinse idinku waad garanaysaanoo dee wax badan baad ku taxan tihiin caaca markay adhigu caacay soo xareeyaan gurigay soo geliyaan waa habeenkaasoo dhan baa subaxdii wixii caacaa dab loo shidaa waa la jiriyaa maalinta dambana berigaas shiraaquna wuu iska yaraa bacdan caso haddee dadka waasheena waa iska yaraa ninku maalintaas waa inuu xeradii reerkii adhigii ooda oo tiirarka dhex taaga oo ooda kala saara oo balabala u sameeya si aan adhigaasu hameen dambe u caan bal adhiga la jiriyo nooca uu yahay oo sida loogu diyaargaroobay in adhigaas la jiriyo oo roobka wax laga geliyo waa nooceena adhiga horta la jirinaya waxaa weeye waa adhiga la yidhaahdo ugeybka ugeib badanaa idaha iyo riyaha riyaha caac badan riyuhu markaba way caatoodaan marka adhiga yaryar iyo adhiga waaweyn iyo baa la jiriyaayo dee roobku aanu aanu adkaysan karin oo markaba dhaxamoonayo marka yalku ku dhufto badanaa roobku yal buu wadan jiray roobabka haddee yalba maleh wax badan baa isbedelay roob yalle baa imaan jiray oo adduunku dho kaga gariirinaya xooluhu way qarqari jireen ariga waaweyn baa qarqari jiray ariga yarar baa qarqari jiray waxaasoo dhan baa gel laftiisa dhirgaha caatida baa qarqara oo karbaashyo iyo abjadooyo la saaraa marka ariga la jirinayaa waa ariga yaryaree doonka la yidhaha doon oo sanadka guriga lagu waraabin jiray haddaan la jirin oo kale oo roobkaa een dhibaatooyin badan baa ku dhacaya soo maha dee hadhigiiba waa baaba'aya neefka wuu caacayaa kabacdiina qoortu isku jabsanaya afku ka xumbaynaya horay buu ka dhimanayaa reerkaasu waa caydhoobayaa Een, waa markee marka la yidhaahdo xooluhu waxay u nugul yihiin roobka umana adkaysan karaan weerka iyo dabaysha iyo roobka dusha ka helaya waa xilima
Een, waa markay abaarta ka soo baxaan waayo waxa weye abaar bay ka soo doogeen diraac afar biloodaa ku dhufatay naftii baa ka baxday doon buu wada noqday xayeesh buu noqday kadibna uma adkaysan karo roobka marka hogasha hore iyo hogasha labaad midna uma- waa laga jiriyaa dhammaan waa laga jiriyaa islaantaa faydanaysa odaygaa faydanaya gabadhaa faydanaysa wiilkaa faydanaya marka waa xilligaa weeye xilliga la jiriyaayo waa waa markuu jilaalka ka soo baxo hogasha ugu horeysa ilaa talabaad laakiinse markuu ramaaska dhadhamiyo oo dhergaba diib miiraale qabsado waxba gaari maayaan bal ka waran sida dadka deegaanka iyo reer guuraagu ay u bilaabaan inay xoolaha u saameeyaan iyo qaababka ay u eegaan marka roobabku meelahay ku kala badan yihiin oo kale Een, dadku horta berigii hore beelbeel baa loo degi jiray beesha markaa roobku seejiyo fiidkiibaa ninka ugu weyn oo ugu odaysan gurigiisa la isugu imaan jiray gurigaasaa shir lagu qaadhan jiray waxaa la odhan jiray hala sahmiyo socoto iyo sahan waa isku mid marka hala sahmiyaa la odhan jiray Een, haddii farda jiraanna fardaa la dili jiray ama laba faras ama saddex farasoo rag deegaantana yaqaan sahminna yaqaan baa loo diri jiray haddaan farda jirinna lug baa la diri jiray rag luga nimankaasu een, habeenkaas marka lagu gudoomeynayo afar hebeel baa afartaa nin baa saaminaya ama saddexdaa faras baa saaminaya nimankaasu way saamin jireen oo dhulka naqu helay bay abaari jireen Een, hadduu faras yahay dee farasku waa dheeraynaya oo wadanka daqiiqad buu isaga soo laabanaya waxaa lagu kala cabiraa dhulka wixii ciida dhulkaa la qodaa si loo garto in dhulkii roob helay waa ciidda dhulka ciidka ah ee ciid caska ah ma muuqdo roobkiisu oo biyihiisu ma degaan dhulka caracadkaana biyaha ay degaan dhulka een, ciid caska ah waxaa la odhanayaa dhulkaa la qodayaa roobku waa far waa taako waa dhudhun waa gacan waa gacan iyo gaari waa gacanna waa la qoday waana la gaari waayo intaasaa loo eegaya waxay u eegayaan een, xaddiga roobkaasi intuu leegyahay oo uu dhulka galay Een, cabdikariinow daadka iyo naqsoobaxa waxaa loo eegaa caracadka sida nugaashoo kale iyo hawdkaoo kale iyo dhulka caracadka aan ciid caska ahayn isaga waxaa loo eegaa sida daadku meesha uga rugmaday oo iyada biyihii baa rugmaday oo biyihii baa rugmanaya gelgelimahay jiifaan toogay ku jiraan boholahay yuururaan wayba soconayaan markiiba ramaaskii baa soo boodaya taa waxaa loo eegaa sida biyuhu rugmadeen iyo si naqab uga soo baxay ciidkana waxaa loo eegaa sida dhulku ay u gashay marka nimankaasu dee dib bay usoo noqonayaan kadibna waxay imaanayaan reerihii talaa la isugu soo noqonayaa habeenkaa waa geedi baa la guddoonsanayaa habeenkaa geedi baa la guddoonsanayaa markay nuska saacoo dambe tahay ilaa labadaba cabaadku isu bixi jiray waaga hore reerkaan habeenkaa cabaadku ka bixin reer maaha awrta baa isu cabaadaysa guuraa lagu dhufanaya Een, waxaa jira galabcarow wax la yidhaha galabcarow waxaaba suuragala in nimanka ay maantaba soo noqdeen ay duhuradii yimaadeen laba galabcaraababa markaasoo kale de waxaa dhacda reer guuraaga oo hayaamaan ama ooshaa meesha taalla ay naq raaca sameeyaan dhibaatooyin baa jira xilliga roobka oo kale een, waxaa dhacda in jabadada laysku qabsado in een, bal ka waran qaabkay u kala degaan iyo siday marka roobka oo kale isugu hayaamaan maxaa kala saara dadka reer guuraaga ah
Een, horta guryo boob baa la yidhaahdaa waa la guri boobayaa laakiinse xeer bay leeyihiin dee kala celiya guriga ninkaas hadduu yimaado ama ood qoyan dhigo ama aasaar aqal dhigo hadduu doon ratibuu aqal kaga dhigayaa karbaash buu dhigayaa ood qoyan buu dhigayaa xeradaas waa nin baa degay xeerkii baa qabanaya dee ninkii degay ama dee waa dagaal marka badanaa waaba la isku laayaa way dhacdaa laakiinse mar haddii xeradu oodi taallo jabadkii oodi taallo ama abjadiyaal ama karbaashiyaal dee waa xeerkii baa xerda qabanayo cidina xeradaa degmaysa ninkii ooda dhigtay oo calaamadsaday uunbaa degayo imaanaya insha allah hayaan bay sameeyeen marka roobab ku da-aan deegaanka ay deganaayeen bay ka tagaan deegaano fogfog bay tagaan bal ka waran deegaanada ay tagaan oo ay roobka u doontaan siday dadka deegaankaasi usoo dhoweeyaan iyo waxyaabaha ay ka wada hadlaan
dhaqanka soomaalida wuxuu yahay haddii dadku soo guuro in soo guurtada la hagaajiyo waa laysku wacyigeliyaa xeryahaaba looga baxaa qaybo ka mida dooxooyinka hareerahooda la dejiyaa iyagaa la dhaqaaleeyaa haddii biyo la-aan jirto biyaa la siiyaa reerahooda tabaalaysan baaba lacag iyo raashin la siiyaa reer guraagu dhaqan wanaagsan bay leeyihiin ama awalba lahaan jire ama hadeer ba leeyihin oo isdhaqaaleeyaan wayna is soo dhoweeyaan masaajidadaa layskala hadlaa marka dhaqan wanaagsan bay leeyihin reer miyigoo soo guurtada aad iyo aad bay docday doontaba haddii labada reeroo colka ahi reerkii colka ah reerka kale kusoo guuro ilaa uu ka noqdo waxa weye wuu gacan qabtaa wuu dhaqaaleeyaa roobka oo kale marka uu da-aya dee dhulku wuxuu noqdaa aad buu qoya maxaa la sameeyaa subaxda roobku helo waxaa ugu muhiimsan horta dee reerka jabadka waa lama maroo reerka hadduu dooxa ku jiro ama tog ku jiro roobkiina ku helo waa laga saaro meel tuuraa loo saaraayoo dee roobka kalea laga diyaargaroobasayan ama biyowla tegin ama daad ugu soo rogman haddii reerku xero tuura ku jirana tuurtiisaa loo daaya waa gurcaanoodo lama taabto markaasaa ilaa dhiriqda ha marmar baanba la isu gudbinoo waduunko dhan iska ciradaanoo reerkaas tuurtiisaasuu degaayo markaa ilaa reerka dhiriq looga rogo jabada laga rogo mooye xeradu hadday xera caanoo tahay oo tuur saaran tahay ama gol taallo buurgolsheed badanaa reerku iskaga nastaayo halkiisaasuu marmar baad arkaysaa reerle diraacdii hore aanu degnayo ilaa gugi ilaa deybta waanu deganayn markaa laakiinse tawaga iyo meesha gudan waa laga baxaa xili roobaadka reermiiga oo kale marka laga hadlaya geerjiruhu berigii hore adkaysin buu yeelin jiray roobka oo roobka oo dhan dushiisu ku dhammaan jiray bal ka waran dadka hadda jooga iyo dadka hore marka la ysu eego hortaan waagii hore geeljiraan ahaan jiraya waxaa dhici jirtay in miiraale uuna qabsado markaanu geela cawaysan maalno oo dhinacaan u seexanay aanan iska rogno biyuhu daadkuna hoos maro oo aanan dareemin bacab lama haysan awdhaan iyo awr lama wadan karbiyaashiya laysma saaray ninkaasu gooyisaa bes buu huwan jiray daadka ku dul marayo subaxdi waxaad kacaysaa adoo qiiq kaa duulayo markaad kacdid maryahaagii qiiq baa ka booday markaa rag nool baa kuwa hadeer laakiinse berdhaweytoo aan miyiga tegtegay dee geeljiraha waad yaabaysaa waxaad arkaysaa geeljiro qarqaraya geeljiro bacays ku duuduubaya kuwa reera u cararaya markaa bergii hore raggu qaadka ma cuni jirin sigaarka lama cabi jirin doobabaaba la ahaan jiray kaamamkan iyo waxan badani ma jirin caanaha geela iyo midho iyo xabag baa la cuni jiro rag riiray buu ahaan jiray markaa maderna ma jirto ninkii buri iyo wuxuu cunaya canjelo iyo bahal mudhush la yidhaahdo oo gela dhexdiisa suuga lagu samaynaya caanihiisi la cabi maayo marka waad dareemaysaa ragga differentga udhexeeya adkaysankooga ha ragana reer guraagii hore waxay sheegi jireen roobku sanuu leeyahay sanadka xooluhu sanay daaqayaan sanadka sana maleh maxay uga jeedeen waxaasoo kale waxay uga jeedaan dhulku meelna waa diqoo xilligii jilaalkaabaa lagu jiray meelna waxaa la yahaa ogbaadoo jilaalka laguma jiran way caws yarayd meeshii jilaalka lagu jiray waa diqoo xooluhu kuma sanaysmaanoo markaba kuma naaxaanoo caano badan kuma yeeshaan laakiinse meeshaan sanadka lagu jirin ogbaad bay yidhaahdaanoo markaba waa subag wixii xooluhu ka goostaanoo reer miyu meeshii aan sanadka lagu jirin bay badanaa isu badiyaan oo ay sanada ku raacaan markaba xooluhu ku naqaystaanoo ku naaxaan marka diq iyo ogbaad baa la kala yidhaahdaa beriga hore waxaa jiri jirta oo kale caaqil marka roob kasoo hilaaco in reer miyugu diyaargaroobi jireen habeenku markuu roobku kasoo hilaaco hal fadhigeed hal fadhigeed baa la ohan jiray halkaa iyo hal fadhigeed hadduu kasoo hilaaco oo soo bilgileeyo reermiyig waxay odhan jireen warkana gala laga maali maayo gala hala fiid hororo dadkii hore way ku xisaabtami jireen way ku xisaabtami jireen geela way ku xisaabtami jireen caanihiisa markaa waxaa la ohan jiray war wallaahi kan gala ka cawsan maalma aan ka fiid hororno markaasuu bilig bilig biligtaas ka dooxo ka dooxo isu mari jiray bal maqaadiirta ilaahay haddii roob intuu ka soo curto badda ka qaarad ka gudbeeya arki maysid markaa wax badan baa cabdikariin oo isbedelay oo adeer ma jiraan roob badan socdarkasa hogol yar inta soo hirriftiri aaggii iskaga qaaday marka reermiigu mar hadduu fiidkii halkaa iyo ka soo hilaaco bari waxa weeye waa waa lagu xisaabtami jiray waxyaabaha sida weyn maadaama odayaasha deegaanka aad ka mid tihiin aada had iyo jeer ku talinaysaan maxay tahayna
waxaanu ku talinaynaa dadku dee xooluhu waa lagama maarmaane xoolaha hala dhaqdo ha la ilaaliyo soomaaliya horumarkeedu waa xoolaha daynu xoolahaysan dee inagu dekedaheenna iyo baddeenna iyo shidaalkeenna kama faa'iidaysano xoolaha yar baa inoo bad iyo shidaala marka waxaanu ugu baaqaynaa dadka xoola dhaqatada inay xoolaha dhaqaaleeyaan waajibaadka xooluhu leeyihin ay ka mariyaan sakadana ay ka bixiyaan sadaqadana ka bixiyaan wadankana dee barwaaqu iska noqonaya xilli roobaadkana ay tooga iyo ka baxaan oo iska ilaaliyaan wadan meesha dee xoolaha waxyeelaysa baan kula talin dhegaystayaal waxaa intaasu inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aan ku eegaynay sida ay reer guuraagu ugu diyaargaroobaan xilli roobaadka waxaana marti inoogu ahaa caaqil cabdirasaaq axmed cilmi oo ku magac dheer cardoof oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka sool intaannu barnaamijkaasi mid la mid aan ku kulmi doonno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelya
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdikariin olol oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka nooga soo diray magaalada laascaanood halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington bal markana kusoo dhowaada dhinacii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo stuudiyaha ugu heliya
aad baad mahadsan tahay zaare cabdi kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa beri la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalka dalkaasi talyaaniga oo lasoo gabagabeynayo kooxo dhowr ah ayaa waxa ay markaasi isku dayayaan inay ka mid noqdaan kooxaha champions leaguega sanadkan ciyaari doona iyo kooxo kale oo iyaguna markaasi doonaya in ay ka badbaadaan qaybta hoose ee zeria bida iyagoo dagaal xoogan arrintaasi ka samaynaya kulmada dhici doona haddaan idin dulmaro maalinta berita waxaa ka mid ah naadiga fresonin ayaa la dheeli doontaa naadiga kievo verona halka napolina ay la dheeli doonto naadiga bolonyo horyaalkaasi oo hore loo soo gebagabeeyey islamar ahaantaasina ay ku guulaysatay naadiga kubadda cagta yuventus ayaa waxaa sidoo kale jirta in kooxaha ay yihiin kuwo markaasi u halgamaya sidaan horada kuu sheegayba inay kuwana champions leaguega ciyaaraan yuruba league ku kala ciyaaraan kuwana qaybta hoose ay ka ordayaan naadiyada inter atlanta iyo milan ayaa waxa ay markaasi dhammaantoodu yihiin kooxo doonaya inay champion leaga sanadkan ciyaaraan oo ay afrayaan naadiyada kubadda cagta ee yuventus iyo napoli islamar ahaantaasina ay laba kooxood ay halkaa kale ka soo baxdo waxaa naadiyada kubadda cagta ee atlanta ay la dheeli doontaa oo iyadu markaasi kooxaha hadda horyaalkani james leaga u tartamaya inay sanadka soo socda ciyaaraan ka mid ah naadiga saswolo oo iyadu markaasi qeybaha dhexe isaga jirta oo aan ka baqanaynin inay jambionna aado aan dagaal ugu jirin inay jambion aado oo aan ka baqanan inay zeri b aado halka sbal iyo milan ay sidoo kale ciyaari doonaan sidoo kale inter waxay la dheli doontaa naadiga emboli oo ka ordaysaa naadigaasi emboli waxay ka ordaysaa inay divisionka aado ama zeria b aado maadaama ay iska leedahay soddon iyo sideed dhibcood oo kooxda ka hooseysa ay leedahay soddon iyo toddoba dhibcood oo genowa iyo fresonin iyo keva verona ay yihiin kooxo markaasi ay suuragal tahay inay marka aysan sanadka soo socda zeriada ciyaarin sidoo kale marka dhibcaha la fiiriyo naadiga napoli toddobaatan iyo sagaal dhibcood ay iska leedahay yuventus oo hore horyaalka ugu guulaystay sagaashan dhibcood ay ugu guulaysatay atlanta iyo inter waa isku dhibco lixdan iyo lix dhibcood ayay wada leeyihiin milanna lixdan iyo shan dhibco ayay leedahay koox kasta waxay doonaysaa inay badiso si ay markaasi horyaalkaasi champions leaguea ee sanadka soo socda u ciyaarto maalinta berita waxaa dhici doona finalka koobba dalarey ee koobka kinkaabka ee laga ciyaaro dalkaasi spain waxaana naadiga barcelona ay la dhiri doontaa naadiga valencia kulankaas oo ka dhexi doona gegada stadio benito valamarin ee sevilla ayaa waxaa la arki doonaa kooxda ku guulaysata horyaalkaasi laligaha hore barcelona ayaa ugu guulaysatay waxyaabaha kusoo kordha dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa natiijooyinkan ciyaaraha
waa hagaag jamaal axmed cusmaan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ciyaaraha waxaad ka dhagaysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee v o eda haatanna ah dhankii nabi ammaanka waa kan cawaale aadan iyo tantaawi
رسول الله محمد يا حبيب الله dacwada nabigii horseedo dhiigiisa ku daagshay diintiyo dadaalkii ilaahay farayo maxamed yaa rasuul allah maxamed yaa xabiib allah yaa rasuul allah dawadi keliye islaamko dabayshii caafimaadko dabiibkii caashiqiinto muxamed yaa rasuul allah muxamed yaa xabiib allah yaa rasuul allah daahayaa dabiibi daahayaa xabiibi daahayaa dabiibi dah ya xabiibi muxamed ya rasuul allah muxamed ya xabiib allah ya rasuul allah muxamed ya xabiib allah muxamed ya rasuul allah muxamed ya xabiib allah muxamed ya rasuul allah muxamed ya muxamed ya rasuul allah يا طبيبي طه يا حبيبي طه يا طبيبي طه يا حبيبي محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله sidkii dakarku uu ku gaadhay dadkii reedaa nabigii duciyo cilmi ugu badilayo maxamed ya rasuul allah maxamed ya xabiib allah ya rasuul allah dadkoo jaliyo halowsan rasuulku dilaacshay khayrko daliilkii ilaahay farayo muxamed ya rasuul allah muxamed ya xabiib allah ya rasuul allah daahaya dabiibi daahaya xabiibi daahaya dabiibi daahaya xabiibi محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله محمد codadka fanaaniinta cawala dan iyo tantaawi halkaa aynu kaga gudubna nabi ammaankaasi waxaa gebagabo u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo محمد يا محمد يا رسول الله طه يا طبيبي طه يا حبيبي طه يا طبيبي طه يا حبيبي محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله